asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu ku qaybsanno hadba cadka ama gobolka inoo saaran miiska dushiisa waana xubinta murtida maanta ee aynu farta isugu fiiqno kolba in yar oo qadh ah oon sheeko dheer ahayn oo aan leenahay bal aynu wax isku tusmayno ama isugu tusaalayn waana xubinteenna haddiiba idmahayo ninba nin ka soo minguuriyey waana xubinteenna haddii eebba idmahayo marka aad si hoose u gasho aad waxyaalo fara badan ka dareemayso xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi nin ka mid ah jaldhaqayaashii soomaalida mid ka mid ahoo iimaanka qabay oo aan ahayn kuwii qardajeexa yaqaanay ama haddii eebba idmahay xullub socodka yaqaanay ama haddii eebba idmahay dharab orodka yaqaanay ama dharaqsigiiyo gujaysigiiyo xoofsiga intaba yaqaanay midaan ahayn oo wanaagsan oo ka mid a raggii iimaanka qabay ee maaragtay iyo meel uu ku hakada iyo xuduud celisa raggii lahaa mid ka mid ah ayaa waxaa lagu qabsaday hal tiis ah hal isaga uu lahaa ayaa lagu qabsaday ninka isaga waa nin ka mida kuwa aan ahayn qariska tuurka ama jariska xoorka waa mid ka mida kuwa aan ahayn kuwa maaragtay macaanjecesha ah ama derbiyaha ka lusho kaasoo ahaa mid yare ka duwanaa dadyowgii noocaas ahaa ama ahaa dadkii soomaaliyeed ee innaguba aynu ka soo farcannay ee wanaagsanaa ee arrimaha sahlan iyo nolosha sahlan yaqaanay kuwaasoo ahaa kuwo jidka iibi aan haddii eebba idmahayo dabragoyn u dhaafin ninkaas isaga ayaa waxaa lagu qabsaday haltiisa haltiisa haddii lagu qabsaday durbadee geedgaraadkii soomaalida ee la yaqaanay ee laysugu tegi jiray ayaa laysugu tegay waxaa loo yeedhay guurtidii garyaqaanadii ma garanaysaa doodayaashii ee haddii ilaahay idmahayo kuwii damiinka ahaa korjoogtadii wixii oo dhan ayaa laysugu yeedhay marka ragga iyagaa laysugu yeedhay ayaa waxaa la yidhi gartii waa furan tahay waa la dooday markii la dooday ayaa labada nin kana markhaati ma oto kana markhaati ma oto ayaa waxaa leeyihi ninkii hasha gacanta ku hayay ee hasha lahaa ee isagu lahaa mulkiilaha rasmigaa ahaa yaa waxaa la yidhi waxaa lagugu yeeshay kitaab markaasuu yidhi ma hashaydaa kitaab la igu yeeshay haa kitaab baa lagugu yeeshay kitaabka mar hasha inaad adigu leedahay waa haddii kalsooni noocaasa aad qabto oo aad ishubto kitaabka aa yar mar hashaadana dabarka ka jaro ayaa la yidhi oo kaxayso ninkii odayga ahaa ee hasha lahaa waxaa la foolxumaatay hashiisii inuu kitaab ku maro sababta oo ah dee soomaalidu waagii hore waxay dhihi jireen kitaabka runya been midna laguma maro dad iimaanka qaba ay ahaayeeno wux hadduu run yahayn runta unbaa la sheegaayo ilaahay lagu aaminaa waxaa la dhahay uri aamina haddaad dad ilaah yaqaanatiin waa run waxaan idiin sheegaaye haddee aad been sheegaysaan dee beenba ha marin oo been cad ha ku marin kitaabo ha ku dhimanino ha ku bixino yaan silic ku helin saasay ujeeddadu ahayd dadkii noocaa ahaa ee iimaanka qabay ayay ahaayeen markuu yidhi mahashaydaa kitaab joogta hashaydaa kitaab joogtaa layihi wuxuu yidhi ha qaata marka anuu kitaabba hadday joogta ma marhayo uu iska tegey degmadii uu ka yimid buu tegey markuu degmadii tegay bay nin ay walaalihiin bay iswaraysteen war maxaa dhacayo hashi kitaab baa laygu yeeshu yidhi waan isaga soo tegey hashi kitaab ayaa laygu yeesho marba hadday kitaab gaadhiyi waan isaga soo tegey mahasha haddaad kitaab uga soo tagto yidhi oo kitaabba hadday gaadhay waabad yeelatae intaad kitaabka baallaha goyso mahasha xarigga uga soo jiran weydiye oo hasha uga soo tagtay mayuu yidhi saasaan kaga tegey waxaa weeye meeshaan uga soconno kitaabba hadday gaadha way kuu go'dae maxaad hasha uga soo tagtay erayga waa taas oo waxaa weeye maanta waxaad moodaa soomaalidu wax walba inay dhaar ku xaqiijisanayso ama ay kitaab ku qaadanayso laakiin soomaalidii hore sidaa ma ahayna waxay ahayd mid dhaarta iyo hamhamlaynta xitaa shayga iyagu ay leeyihiin haddii la dhaho kitaab ku mara iyagoo ka baqahaya arrimaha wax un kuu soo dhuuntaan kuwo aan ku dhaaranin bay ahayn ama isleh arrimaad uquba ka heshaanba kitaabka laftiisa uu idin uqubeeyaa kuwa kitaabka marana waaba la yaqaanoo si deg dega ayay wax uga soo bixi jireen ma ahayn dadkan maanta ku naaxe oo kale ento kitaabada ay maraan mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna burtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi garhba garhbaa la tusaa garhba garhbaa la tusaa waxaa la yidhi garhba garhbaa la tusaa